barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemiyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca siddeedda bisha maarso sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah inkastoo abaaro ba-ani ay ka jiraan deegaano badan oo soomaaliya ah haddana dhallinyaro kala duwan ayaa haatan iyagu waxay ka shaqaystaan ama fashaan beeraha waxaan waraysi la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo beeraha ku yaala jawhar ka shaqaysta
markaan horta kuu sheego jowhar waxaa laga tabcaa dalagyada kala duwan sida bariiska haleyda yirsisinta iyo khudaarta noocyada kala duwan iyo sarkamka ama ama masakada saniwal suu u yaqaano noocyada saniwal baa hadda diyaarinaya oo beera uu ku diyaarinaya maadaama
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ka hadlaya heerka isticmaalka baraha isgaarsiinta bulshada iyo saamaynta ay ku leeyihiin dhallinyarada sababta ugu weyn ee dhallinyarada u keenaya inay isticmaashaa waxaa weeyi mar walba cilmigii iyo isticmaalkiibaa sii fududaanaya adduunyada dhallinyaduna way la jaan qaadaysaa dee qofka kun sagaal boqol iyo siddeetankii dhallinyarada ahaa iyo qofka maanta dhallinyaro ahi aad bay u kala duwan yihiin oo waxaa weeyi waxay ku kala duwan yihiin dee technologiga isticmaalkoodii bay aad ugu kala badan yihiin sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii cayaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida guddi hoosaadka golaha kongareeska maraykanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka ayaa baari doonaa faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii maraykanka ka dhacay waxaana kulankoodii ugu horreeyey ee dadweynaha u furan ay qaban doonaan bisha maarso labaatankiida sidaana waxaa ku dhawaaqay david nunes oo ah guddoomiyaha guddigan dadka maalintaasi lagu soo martiqaaday kulanka ee la filayo in ay golaha hortiisa ka hadlaan waxaa ka mid ah james comi oo ah madaxa hay-adda f b i da mark rogers agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka iyo john berenan oo ahaa agaasimihii hore ee hay-adda c i a da
goobjoogayaal ku sugan caasimadda dalka afghanistan ee kaabuul ayaa sheegay in dhowr qof oo xidhnaa suumanka qaraxa islamarkaana kusoo labistay dharka dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka in ay gudaha u galeen cusbitaalka milatari ee ugu weyn dalka afghanistan goobjoogayaasha ayaa u sheegay wariyaasha in mid ka mid a kooxaha ku labisnaa suumanka qaraxa inuu isku qarxiyey afaafka hore taas oo u ogolaatay in xubno kale oo hubaysani ay gudaha u galaan cusbitaalka goobtaas waxaa markiiba soo gaadhay ciidamada ammaanka iyo weliba laamaha qaabilsan la dagaalanka argagixisada waxaana la maqlayaa rasaas iyo qaraxyo ka socda gudaha dhismaha ilaa haatanna waxaa socda howlgalka ay ciidamadu wadaan
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno qodobadii ugu doorka roonaa markana qeybihii kale ee idaacadeena duhurnimo inkastoo ay abaaro ka jiraan meelo badan oo dalka soomaaliya ka mid ah haddana beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa isku diyaarinaya tacabashada xilliga guga oo la rajeynayo inuu ka da-o gobolka bartamaha ama dhammaadka bisha abril ee soo socota magaalada jowhar ayaa ah magaalada keliya ee lagu beero beriiska guud ahaan soomaaliya waxaa kaloo ay caan ku tahay soo saarista dalagyada galleyda sisinta digirta iyo khudaarta qeybaheeda kala duwan haddaba waryaheena nuur xasan nuur ayaa qadka taleefonka ku wareystay saciid yare oo ka mid ah dhallinyarada beeraleyda ah ee magaalada muqdisho waa magaalada jowhar waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu u socdo diyaargarowga beeraleyda
abaaraha gobolka shabeellaha dhexe haddaan kaaga waramo waxay noo saameeyeen xilliga hadda aan soo dhaafnay deerta sidii la rabay uma imaanin roobka sida aada la socotiin sidoo kale webiga in yar ayuu fadhiyey ama in yar ayuu biyaha webiga uu ku waday kadibna dib ayuu u noqday marka beeraha sidii markii hore loo tabci jiray waa loo tabcay boqolkiiba lixdanne waa sidii la rabay ma noqon maxaa jiro beerta markii la tabco waxaan ognahay beeraley sideedaba waxaa rabtaa in eh, roobka uu kor ugu da'o eh, eh, dalagka dalag aan kor ugu da-inne roob waa faa'iido uu leeyahay malahan waa ognahay beertii waa la argidiyey dalag walba ha noqdo waa la falay waa juhdi baa la geliyey mar alle markay soo dhalatay waxaa loo waayey wax la yidhaahdo biyo bibiyo gadaal u noqday ee roobkii oo la waayay intaba isku darsantay markaasaa dalagii sidii markii hore wax looga heli jiray ayaa loogu waayay markaasay dalagkii saas ayuu ku baabahay boqolkiiba lixdan waa garta marka hadda ma waxaa la joogaa xilligii gurashada eh, dalagyada mise waa lasoo dhaafay hadda ee, ee, xi- xilligii deertaan soo dhaafnay waxaan taagannahay ilaa hadduu yidhahdo guuga oo hadda shan iyo tobanka abriil sida oo la rajey jiray roobka ilaa xaggiisa laga helaa ayaa hadda laisku diyaarinaya beerihii caragidiis ayaa ka socdo nin walba ninkii bariis dhigi lahaa ninkii sisin dhigi lahaa ninkii kale dhigi lahaa waaya taas Khudaar kale inta iyo aanan u khudaar.
gelin saciidow webiga waxaa nagu maqaalo ahaa in en, bilooyinka lasoo dhaafay uu gursanaa marka hadda biyaha uu keenay eh, biyo badan ma ahan miya maya maya biyaha hadda uu socdo sida aan ka warqabno ama la wada og yahay biyaha hadda webiga uu uu wado waa biyo yar oo hoos ku socdaan ee kanaalada qaarkiisan ay bixi karin dadka beeraleydana waxay ugu faa'iidaystaan bam bamkaas mar alle markii ay kala baxaan biyaha ee beerta ay ku shubaan daligii ku yaala sii kubanaayo midda kale waxaan kuu sheegaa biyahan ee hadda la wado waa biyo hataa tuulooyinka qaarkooda marka la fiiriyo shuun biyoodka waxyaabaha keenayo inay kamid tahay dareemi kartaa maxaa jiro Waa biyo gartay.
cusbo Ha, biyihoo cusbo jiro biyihoo cusbo cusbo micnaha biyihoo oo dhanaan qof walba waa dareemi karaa oo jiinka degan soo sameyna biyuhu soo dhaansanaa biyuhu cabaa shubin biyoodka meeshuu ku bilaabana maxaa jiro biyaa cusbo eh oo ma aha biyo oo seef eh oo markaas biyihii rasmiga ama saaluga ah oo aniga aan saalug u naqaano ma wado biyaha webiga en, saciidow waa mahadsantahay waxaa ii sheegtay in beeraleyda magaalada jowhar ay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee maaragtay xilliga guga marka bal noo faahfaahi m- maxay damacsan yihiin inay tacbaan en, xilligan Ee, markaan runta kuu sheega ee, jowhar waxaa laga tabcaa ee, ee, dalagyada kala duwan sida bariiska galeyda digirta sinta iyo khudaarta noocyada kala duwan iyo sarkamka ama ama masagada sida nin walba suu u yaqaano noocyadaas nin walba hadda diyaarinaya oo beeraha uu ku diyaarinaya maadaama shan iyo tobanka abriil ee bisha horteena ee aan aan filayno inuu wiigiin- wiigigana yimaado roobna aan helna ilaah hadduu yidhaahdo marka dira- diyaar garoow aada u weyna loogu jiraa dhinacaas
En, dhinaca bariiska waxaan jeclaan lahaa inaad noo faahfaahiso eh, maadaama jowhar ay tahay magaalada keliya ee ee soomaaliya maaragtay bariiska soo saarta ee bariiska horta sideedaba sax waaye jowhar ee meelaha ugu muhiimsan oo bariiska ka- ka baxa waddanku ka mid yahay sideedaba bariiska waddanka ka baxa jowhar waxaa laga tabcaa saddex nooc noocyadiis waxaa ka mid ah r r a fintidube ama laba iyo labaatan r r a fintiquatro r r a ee sixty four saddexdaas nooca micnaha aa- aa laga tabcaa ee- ee ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmadiisa jowhar waxaana aada hadda micnaha dadka ay u jecel yihiin fintidubaha oo dalkiisa badan dhinaca suuqana waxa ugu fiican fintiquatraha oo waa dhudhuuban waa yahay.
laba iyo labaatan iyo afar iyo labaatan miya r r yaa afar iyo labaatankaas r r r r afar iyo labaatan r r laba iyo labaatan r r lixdan iyo afar marka waxaa la jecel yahay laba iyo labaatankay dadka aada u jecel yihiin laakiin suuqeynta markii la dhaho oo marketka la geenayo waxa u fiican afar iyo labaatanka kaas u fiican oo waa dhudhuuban yahay En, siciido ugu dambeyntii en, bariiska sida loo tacbo dhegeystayaal badan ayaa laga yaabaa in ay ka fikirayaan marka adigoo soo koobaya bal inoo sharax bariiskaas sidiisaba laba qayb ayaa loo tabcaa qayb waxa waaye waxaa la yidhaahdaa broadcastina la yidhaahdaa waa la fardhiyaa oo beerta inta la falo oo erbish la geliyo ayaa ka- erbishkaas la- aa lagu fardhiyaa waa la kabaabiyaa kabacdi a markaasaa la waraabiyaa Ka- kaas waxaa la dhahaa broadcastina la dhahaa mid kalaa jiro oo la dhaho necessary ama samsanyo sida dadka u yaqaanaan bariiskia waxaa lagu diyaarinayaa meel diyaarsan oo kooban mar alle markuu soo meesha aad ku barbaarisid oo soddon iyo shan maalmood ah markuu jiro oo meesha aad ku barbaarisid ayaa haddana beertii oo diyaarsan oo argajisay oo aada labeeleysay oo biyo aada ku shubtay aa inta soo rartida haddana meesha haddana kusii talaaleysaa kaas waxaa la dhahay samsaayo sidiisaba marka asiga saas uu baxaa laba iyo- waa boqol iyo labaatan cabuuna ku baxaa beriiska sidiisaba uu ku bislaadaa ma- boqol iyo labaatankaas kadib waa la suuqayaa saciid yare oo ka mid ah beeraleyda dhalinyarada ah ee ku sugan magaalada jowhar waxa uu u waramayey waryaheena nuur xasan nuur
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan baraha isgaadhsiinta bulshadu waxay noqdeen kuwo saameyn xoogan ku yeeshay nolosha bulshada caalamka gaar ahaan dhalinyarada kuwa ugu caansan ee gaar ahaan baraha isba- isgaadhsiinta bulshada waxaa safka hore kaga jira barta facebook oo ay isticmaalaan in ka badan hal bilyan iyo siddeed boqol oo kun oo qof barta youtube ee muuqaalada oo ay isticmaalaan in ka badan hal bilyan oo qof iyo qaybo kale haddaba maxaa keenay isticmaalka sii kordhaya ee baraha isgaadhsiinta bulshada su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey cabdirashiid maxamed aadan oo bartay cilmiga farsamada casriga ah ama i c t oo ku sugan magaalada hargeysa barahan bulshada ee adduunyada haddeer kusoo kordhay waxay toos iyo si dadbanba wax uga beddeleen bulshadii caalamka ku noolayd Een, aad bay u fara badan yihiin laakiin eh, waxay isku dhaafeen oy kor eh, ku kala mareen waxa weeye inta ay kala haystaan dad isticmaala eh, baraha bulshadu Een, marka waa la iskala tegay boqolaal iyo kumanaan oo waxaa laisla marayaa ka u yari malaayiin qof ayaa laisla marayaa Een, sida aad eh, la wada dee og tahayna social media wuxuu wuxuu wuxuu waxaa saldhiga oo uu ku hayaa salka ku hayaa waxa weeye marka internetka iyo eh, waxa loo yaqaano web eh, ama een, netw- networka adduunka iyo isku xidhnaanshuhu ay u gudubtay waxaa loo yaqaano web two point two point zero marka een, dee waxaa ka mid a twitterka oad garanayso waa kuwa ugu caansan iyo facebook oo labaduba social media dadku ay dhaatada iyo een, hadday tahay xog iyo hadday tahay een, sawiro iyo fideoyaba ku isticmaalaan Een, waxaa ka mid a een, google plus oo isagu dhowaan soo baxay Ee, waxaa ka mid a instagram ee, waxaa ka mid a linked id ka- linked id waxaa ka mid a een, la odhan jiray youtube oo isna kuwa ugu caansanba waan garta waxaa ka mid a pinterest Eh, marka eh, waxay dhammaantood ku kala wanaagsan yihiin oo ay adduunyadu ku kala doorataa waxa weeye sida ay u kala fudud yihiin xaalkooda kow sida aad bulshada fara badan uga helaysid oo ay iminka bulshada adduunyadoo dhami hadday tahay shirkado iyo dad iyo saxaafad iyo mid waliba uu ku tiirsan yahay waxaad sheegtay xagga tirada iyo xagga adeegyada ay qabtaan labadaasi inay yihiin waxyaabaha hogaanka u haya kala doorashada een, eh, aaladahan isticmaalka ee baraha is- isgaadhsiinta bulshada tusaale ahaan oo kale maxay ku doorbidaan dad badan inay isticmaalaan facebook oo kale asileeda Eh, dee ismaaciilow dee facebook waxaa dadku ay ku doorbidayaan waxa weeye eh, bulsho ku dhow ama ka badan een, hal bilyan iyo point eight six ayaa ay- ayaa jooga kuwaasoo saacad walba iyo mirid walba iyo daqiiqad walba isticmaalayo telefoonadoodii ka isticmaalaya oo kombiyuutaradoodii ka isticmaalaya Eh, 1.6 bilyan qof markaan si kale u dhigo waxa weeye dad ka badan dadka africa ku nool weeye waxa weeye dad ka badan dadka waddanka china ee adduunyada ugu dadka badan ku nool weeye marka taasi waxay kutusaysaa dee in shirkadihii iyo dadkii doonayay inay bulshadooda la xidhiidhaan iyo dadkii doonayay inay siyaasad eh, falanqeeyaan ama ay arrimo siyaasadeed ka hadlaan iyo dadkii doonayay inay productska iyo waxa ay soo wax soo saarkooda iibiyaan iyo dadka doonaya inay newska iyo wararka adduunyada la socdaan badha ay ku tiirsan yihiin oo waxay dadku usoo doontaan waxyaabo fara badan hadday tahay dhanka fanka iyo hadday tahay dhanka warka iyo hadday tahay dhanka eh, arrimaha siyaasadda iyo hadday tahay dhanka arrimaha bulshada iyo hadday tahay familigaagii oo adduunyada ku kala marka een, waxa weeye wuxuu lamber one u yahay oo uu kow u yahay waxa weeye kow sida isticmaalkiisa oo fudud sidaan kuu sheegay aan qofkii u baahnayn inuu yaqaano arrimo technologyga aanu yaqaano laba ama kow baan idhaahdo tan horeysiiye dadka bulshada ku jirta oo dacalada adduunyada nooc walba leh oo cid walba leh oo ku jirta taas ayaa ka dhigaysa marka inuu noqdo ka waan koowaad garta ee bulshada adduunyada tusaalehaan in badan waxaynu aragnaa haddee facebook oo kale haddaynu tusaale usoo qaadanno waa wada hadal dhex maraya dhalinyaro iyo dad kala duwan oo daafaha caalamka ku sugan dadka ugu badan ee isticmaalaana waa dhalinyaro marka maxaad is leedahay dhalinyarada way u soo jiiteen barahan isgaadhsiinta bulshadu oo tusaale ahaan een, waay mid kastaba dadka ugu badan ee laga helaya ama la bartilmaamidsanaya waa dhalinyaro
Een, ismaaciil waxaan isleeyahay sababta ugu weyn ee dhalinyarada u keenaya inay isticmaashaa waxa weeyi een, mar walba cilmigii iyo isticmaalkiiba sii fududaanaya adduunyada dhalinyaduna way la jaan qaadaysa oo waxa weeyi eh, dee qofka kun iyo s- eh, kun sagaal boqol iyo sideetankii dhalinyarada ahaa iyo qofka maanta dhalinyaro ahi aad bay u kala duwan yihiin oo waxa weeyi waxay ku kala duwan yihiin dee technologyga isticmaalkoodii bay aad ugu kala badan yihiin laba waxa weeyi waqti fara badan bay u hayaan dhalinyaradu Eh, saddex waxa weeye dee waxay kala xidhiidhi karayaan wax walba hadday tahay jaamacad hadday tahay hadday tahay eg furaskii bay baarayaan marka eh, rabitaankoodii iyo isticmaalkoodii iyo bulshadii adduunyada oo joogta iyo faa'iidada ay u u leeyahay inkastoo khasaare leeyahay oo la tilmaami karo la xusi karo haddana waxaad arkaysaa dee eh, in dhalinyaradu ay kusoo kacaamayso ay isticmaali garanayso warkiibay ku fidinayaan kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid maxamed aadan oo bartay farsamada casriga ah kuna sugan magaalada hargeysa oo ka hadlayay saamaynta baraha isgaadhsiinta bulshada iyo weliba gaar ahaan sida ay dhalinyarada iyo nolosha aadamaha saameyn ugu yeesheen en haatanna dhinacii heesa ayaan aadan axmed markana waxaynu soo qabanaynaa codkii macaanay allah u naxariista ee sheey mirada carare heeskii wacane ayaamahan
waan gartay axmedow heestaas ee dhegeystayaasha mar dhow baynu een, u qaadi doon waxaa jiray xiliyo badan oo laga yaabo heesaha noocaas oo kale ahi dadku aada u xiiseyn jireenoo aad iyo aad dad badan bay xasuus u leedahay waanu xusuustaa sheey miro dacan markii uu soo baxay hesiis aad ayaa soomaaliya looga jeclaa iyo meelo badan oo somalilan ka mid ahba Een, nin wuxuu ahaa cod dabiici ah ilaahay siiyey oo maxaan ku rahdaa codkiisa aad u- fanaan cod gaar ah oo aan dadka u ekeen ayuu lahaa maasha allah aad iyo aad haatan waxaa saameyn ku yeeshay een, farsamada casriga ah oo berigi hore albanmaa lasoo saaray waxaa loo jeedaa fanaanka alban hees buu soo saaray haatanse waxaa dunidii saameyn ku yeeshay youtube baa lagu oranaya hebel hees buu soo saaro youtube muuqaal lagu soo saaray marka codkii macaanaa ee shey miro dacra allahu naxariisto
waqtigii aan joognayo waagii cadaadaba wacanay ayaamahan waqtigii aan joognayo waagii cadaadaba naftaa ilaa wadagto welweligu abuurtee naftaa ilaa wadagto welweligu abuurtee anuu wadaa jirkeeniyo jecel wehey
dhegeystayaal naga raalli ahaada cilad farsamo ayaa haatan haysata haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan marka hore igu- idinku duweynaa waxaan isku dayeynaa inaan eh, inta ciladaas ka baxayso inaan eh, mar dhow axmedo aynu dhegeystayaasha u geyno dhinacii ciyaaraha marka een, marmar waxaa dhacda dadweynu inay ina waayaan iyadoo aynu warbixin ama wax saarayno aad iyo aad cilada een, adduunyadii odel hadda waxay iska noqoto wax ku salaysan koronto iyo farsamo combuuter marka ciladuhu waa ay dhici karaan mararka qaar een, dhinaca ciyaaraha laftigeeda xalayto ciyaaro aada u xasaasiya dhacay ciyaaro aad u adag ayaa dhacay kooxda arsenaal ayaa si xun looga badiyey oo Haye.
maxaan ku irahdaa ilaa shan gool ayaa laga dheliyey marka adiga laftigaaga waxaa dadkii xasaakan aad kusoo wada kicin miyaa dad badan baa taagan oo bun badan kusoo kacay ma- anig- aniga arsenal ma taageero laakiin waa een, dad badan oo saaxiibada ah oo xalay facebook iyo meelahaas aad uga caraysana arkay iyo dhibkii arsenal gaaray oo laba kulan toban gool laga dheliyey ma laba kulan laba kulan ayaa toban gool laga dheliyey marka shan iyo shan ciyaartii hore iyo ciyaartii xalaba taageerayaal badan oo arsenal waxay lahaayeen sidaan xitaa kooxaha yayarka ee sunderland iyo fulham iyo kale xitaa ma qabato marka barnaamijka ciyaaraha ayaynu markana idiin soo gudbinaynaa waa kan jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ka horreyno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan champions leaga ee xalay naadiyada bayan munich iyo real madrid ayaa waxa ay u soo baxeen wareega xiga ee champions leaga iyadoo islamar ahaantaasina ay ka adkaadeen kooxihii la dheelayey kulanka xiisaha badan ee la wada sugayay wuxuu ahaa kulanka arsenal iyo bayan munich dhex marayey kaasoo markaasi ka dhacay gegada emirates stadium ee naadiga arsenal ay ku ciyaarto naadiga arsenal ayaa waxa ay ahayd saacaddii ugu horreysay mid soo bandhigtay ciyaar la jeclaysan karayo oo ayna ka wanaagsaneed dhinaca bayan munich waxaana ay ku hormartay gool oo u dhaliyay ciyaaryahan tio walcott hase yeeshee goolkaasi oo walcott dhaliyay markii laisku soo laabtay kadib ayaa waxaa calaamadda guduudka loo taagay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaaro krishenley ee naadiga arsenal taasoo rigoradaasi levandowski uu u bedelay gool waxaase goolkaasi uu dhaliyey levandowski ay ka dhigtay in arsenal isku dhex yaacdo islamar ahaantaasina laga dhaliyo goolal kale oo ilaa iyo afar gaaraya lugtaas waxay la mid ahayd lugtii hore oo ciyaarta arsenal looga soo badiyey shan gool iyo gool ayaa mar kale wax looga adkaday shan gool iyo gool waxaana goolasha kale dhaliya arjen roben douglas costa artudo vidal oo isagu markaasi halkaasi goolo qurux badan ka dhaliyey labada lug waxa ay ciyaartu noqotay toban gool iyo laba gool oo keliya naadiga arsenal ay la timid waxaana macalinka naadiga arsenal ardo winger uu eedeeyey garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadina uu ku sheegay inuu ciyaarto isagu dilay naadiga real madrid ayaa iyana waxa ay saddex gool iyo gool mar kale kaga adkaatay naadiga napoli ciyaartan waxay la mid ahayd ciyaartii hore oo gegada barnabey stadium ay labada kooxood kuwada dheeleen oo kale iyadoo islamar ahaantaasina naadigaasi ay gool looga hormaray hase yeeshee uu ciyaaryahan sergio ramos uu barbareeyey islamar ahaantaasina alvaro morata uu ciyaarta ku soo khatimay goolkii saddexaad iyadoo goolka keliya ee labaadna ay iska dheliyeen naadiga napoli waxaa la samayn doonaa isku aadka kuwatafaynalaha maalinta jimcaha ee march ka oo magaalada nyon layidhaahdo uu ka dhici doono isku aadka kulanka maanta dhici doona wuxuu yahay kulan xiiso badan oo naadiga b s g ay doonayso in ay u martiso naadiga barcelona barcelona ayaa lugtii hore afar gooli waxba looga soo wadroonaaday waxaana ay ciyaartaasi tahay ciyaar markii horeba la sheegay in afarta gool naadiga barcelona laga dheliyey in ay aad u adagtay inay ka soo laabato maadaama aysan jirin koox sidaasi xilligan oo kale inta afar gool iyo waxba looga soo wadroonaaday ay dib uga soo laabato oo ay soo baxdo naadiga brusha dondmand ayaa iyana waxay la ciyaari doontaa naadiga benfica oo kulankii hore gool iyo waxba laga soo wadroonaaday naadiga kubadda cagta ee brusha dondmand dhegaystayaal wixii ku soo kordhaa xubnahaasi ciyaarahana xubinteena ciyaaraha dambe ayaa ku dhegaysan doontaa
jamaal axmed cismaan aad ayuu u mahadsan yahay waxa uu nala socodsiinayey eh, wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha markana j- ismaaciil xuseen farjar ah inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mahadsanid axmed guddi hoosaadka golaha koongareeska maraykanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka ayaa baadhi doona faragelintii ruushku uu ku sameeyey doorashooyinkii maraykanka ee sanadkii hore laba kun iyo lix iyo toban ka dhacay dalkan maraykanka waxayna kulankooda ugu horeeya ee dadweynaha u furan ay qaban doonaan bishan maarj labaatankeeda sidaana waxaa ku dhawaaqay david nunis oo ah guddoomiyaha guddidan dadka maalintaas la marti qaaday waxaa la filayaa ama la filayo inay golaha hortiisa ka hadlaan waxaa ka mid ah james comi madaxa hay-adda f b i mike rogers agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka iyo john brennan oo ah agaasimihii hore ee hay-adda c i da dhinaca iyo dalka afghanistanna goobjoogayaal ku sugan caasimadda dalka afghanistan ee kaabul ayaa sheegay in dhowr qof oo xidhnaa suumanka qaraxa islamarkaana ku labistay dharka dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadku in ay gudaha u galeen cusbitaal militari ama cusbitaalka militari ee ugu weyn dalka afghanistan oo ku yaala magaalada kaabul goobjoogayaasha ayaa u sheegay wariyaasha in mid ka mid a kooxaha ku labisnaa suumanka qaraxu inuu isku qarxiyey iridda hore taas oo u ogolaatay xubno kale oo hubaysanay inay gudaha cusbitaalka soo galaan goobtaas waxaa markiiba gaadhay ciidamada ammaanka iyo weliba laamaha qaabilsan la dagaalanka argagixisada waxaana la maqlaya rasaas iyo qaraxyo ka socda gudaha dhismaha ilaa haatanna waxaa socda howlgal ay ciidamadu wadaan axmed ismaaciil aad aad u mahadsan tahay haddii aynu ku laabanan arrinta eh, ku saabsan baaritaanka lagu sameynayo ruushka waxaan filayaa inay xiise gaar ah yeelan doonto marka james comi oo ah madaxa hay-adda f b i da aga- uu yimaado koongareeska oo dadweynuhuna ay si toosa markii ugu horreysay ay u dhageystaan waxaan filayaa waxay noqon doontaa maalin aada u xiiso badan absolut waayo waxaa jira haatanba een, eh, aragtiyo kala duwan oo tusaale ahaan madaxweynaha oo kale kaga soo horjeestay arrintan la xidhiidha een, een, eh, Obama.
basaasidan la yidhi een, eh, dhismaha trump ee ku yaala madaxweynaha dhowaan soo qoray qoraallo kala duwan oo bartiisa twitterka uu soo bandhigay arrintaas oo dood badan dhalisay oo uu sheegay in bartiisa eh, eh, sarta uu ku leeyahay magaalada new york xilliga ololaha doorashada in hay-adaha wardoonka kale ama maamulkii obama uu basaasay arrintaasoo madaxweyne obama ku eedeeyey inkastoo ilaa haatan aan wax cadayna lasoo bandhigin marka een, eh, agaasimaha hay-adda f b i waa wuxuu ka mid yahay dad ka soo horjeestay ee yidhi halakiyo allaha kiya oo weliba weydiistay eh, waaxda cadaaladda inay In- soo saaraan war ay arrintaas ku beeninayaan oo madaxweynihii waddanka ay ka hor yimaadaan marka waa arrin aada u xiiso badan ayay noqon doontaa marka een, james comi uu hor yimaado koongareeska maraykanka haatanna dhinacii heesaha haddaan aadno waa heesta afmadow waa hees dhaanta abaynu dhegeystayaasha usoo qabanaynaa axmedow waxaa ku luuqaya saxane xuseen cabdi
afka laga hadliyo indha quruxsane inaabo ilka casay maadigiga afka laga hadliyo indha quruxsane inaabo ilka casay maadigiga ogta wagaad sideeda iftiintayo abmadoobey adaan kugu araarada ogta wagaad sideeda iftiintayo abmadoobey adaan kugu araarada caqligiyo asluubta albaabkoodiyey kal uga say aan loog laysku kanaamina caqligiyo asluubta albaabkoodiyey kal uga say aan loog laysku kanaamina qalbigiyo indha istareexoodiyey afmadoodeyadaanunka ka dawada qalbigiyo indha istareexoodiyey afmadoodeyadaanunka ka dawada qalbigiyo indha istareexoodiyey afmadoodeyadaanunka ka dawada dibka dumarka joogo midaan aaminay walle kuma ilaahooy taltoosaney dibka dumarka joogo midaan aaminay walle kuma ilaahooy taltoosaney sida idahareed iyo ubax madheed ubaxi ruux ku eegaya mantada sheeg sida ilahareed iyo ubax madheed idiray ruux ku eegaya mantada sheeg sida meel u baadlo codkaas saxane xuseen cabdi iyo heesta afmadow ee dhaantada ay waxay gebagaba u tahay idaacadayadii duhurnimo waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinayey axmed cali sheekh iyo anoo ismaaciil xuseen farjara tan iyo intayn afarta galabta kulmayno waxaan leenahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh